نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخوتي في العقيدة sidaa walaalkay sheegay muxaadarada la qoondeeyey inaan galaa waa mawduuca ku saabsan baycat الnisaa ama waa xawla alآaية اlqur'aaniya ilaahay uu leeyay ya أyuha النabiyu إida jaءaka اlmuؤminaatu yubaayicnaka عalى anlaa yushrikna bاllahi شhayئa ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وموضوع سكو صابسا بيعة النساء ballankii ama heshiiskii uu nebigu la galay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dumarka waxaa caadada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ka mid ahayd inuu dadka bayco la galo ballan inuu la galo saxaabadiisa waxaana axaadiista ka soo aroortay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ay tilmaamaysaa inuu ballamo badan oo kala nooca saxaabadiisa la galay in badan inuu ballan kula gelayo cala samci wataaca inay maqlaan oo ateecaan in badan inuu nebigu ballan kula gelayay calaa qowli اlxaq inay xaqa yidhaahdaan oanay ka weecweecanin in badan inuu nebigu kula gelayay cala alqowli bilcadli inay cadaalad ku dhawaaqaan oanay ka weecanin in badan uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi kula gelayay ballan inay maamulladooda u adkaystaan oo sabraan xataa hadday afara jirto haddii laga bursado si aan muslimiintu dil dhexdooda u marin waxaasoo dhamme axaadiis baa kusoo wada aroortay saxiixa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markaa baycooyin ama ballamo kala gedisan ayuu ragga la geli jiray waxaa ka mid a saxaabada qaarkood inay u yimaadeen oo kula ballamay annusxu likulli muslim jariir ibnu cabdillaahi albajali xadiidkii nisaa-i iyo saxiixu muslimkaba ku yaalay masaa'ilka aan soo sheego o dhammina waa abwaabta imaamu nisa fi kitaabii uu ku soo arooriyey annisaa-i waxaa ka mid a baycooyinkii uu nebigu galay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kuwuu kula gelayay saxaabada maalintii yowm alxudaybiya shajarat lbayca baycat ridwaan baycadii caanka ahayd jaabir ibnu cabdillaahi uu leeyahy wuxuu nebigu nulagula ballamay calaa anlaa nafir markii la yidhi cismaan la dil oo nimankii gaaleed aad u degtaa dilay wuxuu ballan nagula galay buu leeyahy calaa anlaa nafir inaanan cararin ama salamatu ibn alaqwac saxaabiga kale isagu lahaa waxaanu ballan maalintaa nebiga kula gallay cala almowt geeri ayaanu heshiis kula gallay baycadka ama ballamadu saxaabada ka qaadi jiray nebigu waxaa ka mid ahaa inuu jihaad kula ballamo qaarkood inuu hijro kula ballamay qaarkood nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkaasi maalan jariir ibnu cabdillaahi albajali riwaayaadkiisa qaar ka mida wuxuu bayco kula gelaya heshiis wa calaa firaaqi almushrikiin gaalo inaad ka tegayso ballan igula gal buu nebigu lahaa idan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ballan buu dadka la geli jiray haweenka markaa iyaga ballan gaaruu la galay haweenka aayaadkanoo soo degayey bacda sulxi xudaybiya oo ahaa markii nebigu heshiiska la galay gaalada ahaa in wixii muslime gaalada ka yimaada loo celiyo wixii gaalada xaggooda qabta aan la soo celinin heshiisyadii caynkaa ahaa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dumarka ka reebay oo la yidhi iyaga gaal lagu celin maayo dabeetana aayaadka suurat lmumtaxin xagga dambe ku jira alla soo dejiyey subxaana wa tacaala loo tilmaamayo haweenku hadday kuu yimaadaan iyagoo bayco kula gelayo soo hijrooday oo arrimaha soo socda kuu bayco kugula gelayaan la gal baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo ilaahayna dembi dhaaf u weydiin ragga idan haweenkii waktigaa u yimi nebigu baycadan buu la galay haween kale nebigu baycu la galay oo ah markuu fatxu maka furtay ee dadku u imanayeen haweenkii nebiga u yimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi bayca ama ballan buu la galay ansaarta markuu u tegay dumarkooda baycuu la galay ballan buu la galay wakhtiyo badan oo kala gedisan buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haweenka bayco la galay xataa baycadaa uu dumarka la gelayay iyagoo qura khaaskuma ahayn ee xataa rag buu la galay sida uu sheegayo saxaabigii cadiimka ee abd cubaadata bnu samit min ajali صaxaaba ka mida ah raggii muslimiintii ugu horraysae baycat اlcaqaba ka qayb galay ansaarta islaamay bederi iyo ragga macruufka ku ah saxaabada waaweyn ka mida ee wuxuu laha maalin anagoo nebiga ag fadhina xadiis صaxiix wuxuu ku tilmaamaya anagoo nebiga ag fadhina oo waxawlahu cisaabat min asxaabi oo koox saxaabadiisii ka midina ay ag fadhiyaan ayuu wuxuu ku yidhi nebigu tubaayicuunani calaa an laa tushrikuu billahi shaya war saxaaboy ballan ma igula gelaysaan inaydan ilaahay u shariik yeelin oo aydan waxadin oo aydan zinaysanin oo aydan carruurtiina dilin oo aydan been abuurad la imanin ama been abuuradkaasi ama been abuurad caadiya ha lagu fasiro ama ha lagu fasiro walad aanay dhalin oo ay tabaniyaan oo laqiit ay qaateen ama waladu zina wuxuu doonaba ha ahaadee waxyaabahaasoo dhan waa lagu fasira walaa tacsuunii fii macruuf samaynaydan igu caasiyi doonin bayca igula gala buu nebigu ku yidhi raggiiyo fadhiya heshiis arrimahan igula gala waa kugula gelaynaa bay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo dabeetana wuxuu ku yidhi faman wafaa fa ajruhu cala allah baycadaa ninka ii oofiya ajarkiisa ilaahay buu ku leeyahay subxaana wa tacaala waman asaaba minkum shayئan facuqiba bihi fahuwa kafaarat lah ninka wax ka mida ay kaba dhacdhacaan laakiin xuduudda lagu soo oogo oo maalan xaddu الzina ama xaddu sariqa ama xuduuddaa lagu oogay kaasna xadkaa kafaaro wa oo dembigiisa alla ku dhaafaya waman asaaba min dalika shayئa uma satarahu اllah ninka waxyaabaha wax ka midi ka dhacaan ee ilaahay subxaanaه wa tacaala u xilqariyana kaana arrinkiisu ilaahay buu aakhire u ban yaallaa buu nebigu uhi in shaءa cafaa canhu wain shaءa caaqaba hadduu doono alle subxaanaه wa tacaala waa cafinaya oo waxba u qabsan maayo hadduu doonona waa ciqaabaya yacni waa taxta almashii'a maalinta qiyaame mashii'ada alle subxaanaه wa tacaala buu hoos yaallaa markaan soo koobna waxaan leenahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi baycadan wakhtiyaal kala gedisan oo tiro badan buu saxaabadiisa la galay rag iyo dumarba laakiin nusuusta qur-aan isay ku soo aroortay waxay ku caan yihiin in lagu tilmaamo baycatu nisaa inta badan matalan markii maka lagu soo noqday nebigu waxyaabuhu ragga ka qaaday waxaa ka mid ahay ala lhij cala alislaami waljihaad inay ballanka kula galaan islaamnimo iyo jihaad laakiin dumarka jihaadku waajib kuma ahayna iyaga masaa'ilka kan ayaa ballan lagula gelayay masaa'ilkan ballanka ku soo arooray waa manaahibay u badan yihin waxyaabaha islaamku uu reebee nahiyey waajibaadku inta badan wakhtiyo gaara la sameeya laakiin waxyaabaha la mamnuucee la reebay waa wax la rabo waqti kastaba qofka muslimka inuu ka madhnaado ma'muuraadka ma statacta baa lala yimaada manhiyaadka laakiin qofka muslimkii inuu mar kastaba ka dheeraado oo aanu marnaba la imanin bay ayaa islaamku ina qoraya nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haweenkaas uu ballanka la gelayey ballanka ragga iyo ka haweenka faariqa u dhexeeya ugu weynaa waxaa ka mida baa la yidhaahdaa ragga inta badan markuu ballanka la gelayo uu gacan qaadi jiray nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ragga markuu ballanka la gelayo uu gacan qaadi jiray laakiin axaadiista saxiixiisay ku soo aroortay haweenay weligii ma gacan qaadin haween muu gacan qaadin waayo haweenku mar haddaanay maxramkiisii ahayn ragga iyo dumarku jidhkoodu inuu istaabto naagna nina ay taabato nina inuu naag taabtaa waxaynu ognahay inaan islaamku soo dhawaynayn ama ay mamnuuctay sidaa awgeed bu wuxuu nebigu haweenka ku lahaa markuu baycaadkaa la gelaya inii laa usaafixu الnisaa anigu haweenka ma gacan qaada buu nebigu tilmaamayey ama wuxuu tilmaamayay baycada inطaliqna faqad baayactukuna iska taga buu nebigu lahaa heshiiska haddaa ila gasheen baycadii waan idinka qaadeen oo waxba isagoo aan gacan qaadin baycadaas iyuu nebigu la galay ama heshiiska ama ballankaa uu la galay waktiyadaa kala gedisan wuu la galay bale sida saxiixaynka ku soo aroortay ibnu cabbaas uu soo aroorinayo waxa uu tilmaamaya inuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xataa ciidaha ula geli jiray ballankan intuu ciid khudbadeeyey oo salaaddii dadkii tukiyey inuu ka yimi oo dabeetana dumarka u tegey dabeetana uu yidhi bayca ila gala ballan ila gala ballankan intuu la galay ay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo waa kula galnay ballankaasi kadib buu markaa yidhi tasadaqna wax sadaqadaysta haddaba buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh idan mas'alada tan baycatu nisaa ku caanbaxday ciid nebigu wuu la galay haweenka oo fatxu maka wuu la galay oo markay soo hijroodaan wuu la gelayey oo haweenkii ansaarta wuu la gelayey oo wakhtiyo tiro badan oo kala gedisan ayay baycada tani dhacday cumuumanna hadalkaas buu nebigu kula gelayay haweenku inay sidaas haddii baycada aan hal gabadha la galayo kuwan boqollo gala waa isku mid buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaabahaasi uu nebigu bayco kula galay ee naska ku soo arooray waxa ugu horeeya inaanay shirki la imanin inaanay maxayaal laa yushrikna biاllahi shaya ilaahay subxaanaه wa tacaala inaanay cidna la wadaajinin shirkigu saynu naqaano waa dulmi la sameeyo dee waxa ugu weyn laa tushrik biاllah ina shirka la dulm caظiim luqmaan اlxakiim waa kii inankiisa ku lahaa laa tushrik biاllah yaa bunay wiilkaygiiyow ilaahay subxaanaه watacaala cidna waxa la wadaajina shirkigu waa min asharika waa inaad cid cid wax kala dhaxaysiiso inankaygiiyo ubuu lahaa cidna alle waxa la wadaajina subxaanaه wa tacaala markaasuu weliba u riisan gareeyey sababtu waa maxay ina shirka la dulm cadiim waa dulmi la gale ka u weyn ilaaha ku abuuray ee ku arsaaqay ee uu kownkan isagu ku keenay inaan cidna wax la lahayn mid aan waxba lalahayn inaad wax la wadaajiso oo aad wax la siisaa waa dulmi dulmiga u weyn waa dulmiga ilaahay leeya aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun kuwa iimaan laga helay ee aan iimaankooda ku dheehin walam yalbisuu aan ku marin aan huwin iimaankoodii dulmi aan ku dheehin ama ku marin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun kuwaasi waxay leeyihiin baa la yidhi subxaanaه wa tacaala nabadgelyo aakhiro kuwaasaa iska leh waana maxay kuwa hanuunay shirkigu markaa waxaynu ognahay inuu yahay wixii ugu weynaaya ambiyadii alla soo diro o dham ay ka digayeen waxaynu ognahay inuu najaaso yahay ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najas waxaynu ognahay inuu ceeb yahay waayo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa qur-aan ku tilmaamaya aakhira inta la soo taagay inay dadku odhan doonaan kuwii gaaloobay tallahi in kunna lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin wakti aan calaacal furayn ayay calaacali doonaano waxay leeyihiin ilaahay baanu ku dhaaranaye waxaanu ahayn kuwo ku jira baadinimo cad markaanu idinla simaynay rabbulcaalamiinka markaanu idinla simaynay rabbulcaalamiin annagoo dunida joogna oo maxaad rabbulcaalamiin kula simaysaa weyni jacayl cibaado gawrac nusub wax allaaliyo waxaa cibaado la sameeyo waxaa loo baahanya inaad ilaahay keligii ula timaado waxaa loo baahan yahay inaad xukum dhammaanta ilaahay keligii ka qaadato waxaa loo baahan yahay inaad aqbasho inaad ilaahay u hoggaansanaatid idan shirkigu kiisa weyni waa ka diin daba dadka ka saara kiisa yarina waa ka acmaasha buriya ka yari waa riyaa istus ama tasanuc lilkhalq ama ilaahay waxaan ahayn aad weynayso ku dhaarato maalan innagu waa iskaga dhaaranaa ilah iyo rasuulka baynu dhaar rasuulka laguma dhaaro ilahay umaa lagu dhaartaa bes dhaarahay kale dumarku ay yaqaaneenna tirada banaana iyana ma banaana waatan aabbahay waayaa iyo labadan dhalay waatan waayaa iyaguna diin ahaan ma banaana qofka muslimkii waa inuu ku dhaartaa un hadduu dhaaranayo ilaahay subxaana wa tacaala idan alxalifu bigayri اllah alxalif bigayri اllah ilaahay kayrkiiyo lagu dhaartaa waa min ashirki اlasqar waa waxyaabaha acmaasha ku burtay ka mid tay man xalafa bigayr اllahi faqad ashrak maa shaء allah washita buu nebigu ku tilmaamay inay la mid tay inaad tidhaahdo haddii alla iyo adiguba aad tidhaahdaan maya ajcaltanii nidan lilahi waatuu nebigu ku tilmaamaya waxaynu u baahannahay shirku lasqarkaana inaynu iska ilaalino waayo ilaahay baa wuxuu leeyay wamaa yuuminu aktaruhum billahi illa wahum mushrikuun dadka inta badani alle ma rumeeyaan iyagoo ah mooyaane kuwa ilaahay subxaana wa tacaala u shirki yeelaya qur'aankana waxaa ilaahay leeya waman yushrik biاllahi fakaأnamaa khara min الsama fatakطafuhu الطayr aw tahwi bihi الriixu fi makanin صaxiix ilaahay miaal buu ina siiyey wuxuu yihi ciddii ilaahay u shirki yeeshaa fakaأnamaa khara min الsama baa ilahay yihi wuxuu la mid yahay qof cirka ka soo dhacay oo fatakطafuhu طayr ay shibiruhu boobayaan waxaad qiyaastaa qof samada laga soo tuuray oo isagoo aan dhulku soo gaadhin haaddu ay boobayso aw tahwii bihi الriixu fii makaanin صaxiix ama dabayluhu ay sidaan oo aan wasni lahayn oo meel daran dabayshu ay ka tuurayso yacni ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qofkaas noociyadiisa iyo noloshiisu noocay tahay ayuu la mid yahay nolosha qofka mushrika ah qofka mushrika noloshiisu kaas baa mithaal u ah waa nolol aan asal iyo raadtoona lahayn waa nolol aan mabaadi lahayn waa nolosha marba derbi ku dhacaysa ee geed jiidhaysa waa noloshaa dabayluhu wataan waana muubiqaadka dee waxa ugu weyn ee ilaahay leeya walaqad uuxiya ilayka wailى اladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluk walatakunana min alkhaasiriin ilaahay uu leeyahay waxaa lagu waxyooday adiga iyo nebiyadii kaa horreeyeyba nebi maxamedow haddaad ilaahay u shariik yeeshaan camalkiinu waa buraya layaxbaطanna camaluk camalkaagu waa burayaabaa ilaahay leeyahy haddii nebi maxamed aan lagu daynaynin cid kale maxaad u malaynaysaa markaa cidna lagu dhaafi maayo weeyaan walatakunana min alkhaasiriin kuwa hoogay baanad ka mid noqonaysa baycadaasi uu nebigu la galay haweenka kan markaa waa taataabanaynaa un idan ashirku billaahi rag iyo dumarba inay iska jiraan oo ah dunuubta ugu waaweyn dembi ka mid ah waxa u alle subxaana wa tacaala ku tilmaamaya oo haweenkaasi la yidhi hadday ballanku ula gelayaan calaa an laa yushrikna billahi shay-a waxaa lagu xigsiiyey walaa yasriqna aanay waxadaynin asariqa tuugo aanay la imanaynin tuugadu iyana waa dunuubta waaweyn balle waxaynu naqaanaa inay ka mid tahay kuwa xuduudda qur-aanku uu sameeyeyba gacanta in la isjaro haddii wax la xado nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu alayhi waa dunuubta uu ku tilmaamaya laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min walaa yasriqu saariqu xiina yasriq wahuwa mu'min walaa yashrabu اlkhamra xiina yashrabuha wahuwa mu'min walaa yantahibu nuhbatan data sharafin yarfacu الnaasu ilayha absaarahum wahuwa mu'min xadiidkiina sa ay warinaya saxiix ahaa wuxuu nebigu leeyahy zaniguma zinaysto xaal uu mu'miyey yani iimaanka waa la kor qabtaaba ay culamadu yidhaahdaan dacfi iimaaniyo wakti uu qofka ku dhaco oo uu hoos maro ayuu masaa'ilka ku dhacaa tuuggu wax ma xada baa nebigu leeyahy isagoo mu'mina idan tuugadu lacana allahu saariq yasriqu lbayda fatuqطac yadda tuug alla ha nacdala buu nebigu leeyahy cadha allah ha ku dhacdo ama alla ha fogeeyo beed buu xadayaayo gacanta lagu jarayaa buu nebigu tilmaamaya idan nebigu wuxuu kala bayctamay haweenkaa waxaa ka mida inaanay wax xadin waxaa la yidhaahdaa baycadii maka ee haweenkii reer maka markuu nebigu la gelayey oo hinda bintu cutba ay fadhido ayaa waxay tidhi ba la yidhi ilaahay rasuulkiisi iyo aniga odaygaygu waa shaxiix abu sufyaan waa nin yaro gacan adag ee biilka carruurta intuu siiyo hadday ku filaan weydaan uga yaro kordhiyo miyaa waxba ku jira markaasuu nebigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inta macruuf haddaad uga qaadato intaa un biilka oo aanad wax kale ka qaadaynin bele kuma jirto ayuu tilmaamay laakiin taa macnaheedu ma aha haweentu inay ninka wixiisa dee iska gurato waa kuu imaamu ibnu alcarabi uu leeyahay haddii uu meel adag ninku wixiisa ku xidho ay u dabamarta buu yidhi kuwii gacanta la jarayay ku biiraysaa buu leeyahay ee waxaa la tilmaamayaa un xoogaa kambiilka iyo inaan ku saabsiisan haddii ay uu gacanadkaado ay beriiska uga kordhiso inaan bele badani ka jirin waxyaabuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu baycada kula galay waxaa ka mid ahaa inaanay zinaysanin inaanay zinaysanin hindaa waxaa laga sheegaa maalintaasi inay tidhi wahal tazini alxora ilaahay rasuulkiisa iyo hwaanta xortahay miyay zinaysataa yani inay wax xun tahay oo bulshada dadka fiican inaanay aqoonba ayay tilmaamaysa zinaduna iyana waa waxaadu foolxun foolxumadeedaasi waxaa kaaga filan callaamatu bnu lqayim baa wuxuu leeyahy ilaahay subxaanaه watacaala buu yidhi shirkiga iyo zinada iyo liwaadka wuxuu ku tilmaamay najaase iyo khubf inay yihiin fii kitaabi oo waa ka ilaahay qur-aanku le inama almushrikuuna najas ama waluuطan aataynaahu xukma wacilma wanajaynaahu min alqaryaةi alati kanat tacmal اlkhabaaئfa inahm kanuu qowma saw-in faasiqiin ama waa kuwa tilmaamayey akrijuu ala luuطi min qaryatikum inahm unaasu yataطaharuun zinadana waa ka ilaahay ku tilmaamay alkhabiisaatu lilkhabiisiina walkhabiisuuna lilkhabiisaat yacni khubsi iyo najaasanimo ayaa ilaahay qur-aankiisa ku sifeeyey markuu ka warramayey zinada iyo liwaadka iyo shirkiga saddexdaaba khubsi buu ku sifeeyey qur-aankuna waa ka tilmaamaya meelo kale walaa taqrabu zina zinada ha u dhowaanina oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa uu tilmaamayaa zinada in la zinaysta daayo in la agmarmaraa inaanay bannaanayn wixii zinada ku xeerraay oo dhan baa markaa dadka laga mamnuucay gaar ahaan haweenka haweenku baabkan iyagaa hogaamiya waayo gabadhu hadday dhowrsan tahay inta badan ninkuna wuu dhowrsanaada laakiin gabadhu hadday fataana tahay oo iyadoo ay qaawanta oo rabshada waddo waxaa laga yaabaa nin kasta oo dhowrsan inay dhulka dhigi karto waayo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa kii ku tilmaamayey maan arag wax nin caqli badan ka legidi og ama ka kaxaysan og haween maan arag buu nebigu leeyahay oo haweenka masalada kaga badan walidaalik ayuu nebigu wuxuu tilmaamaya ama qur-aankaba ilaahay ku sheegaya tabaruj inaanay samaynin tabaruj aljaahiliyati luula oo axaadiista baycatun baycatu nisa ka warramaya qaar ka midi waxay ku soo arooreen lafdiga uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi leeyahay walaa tabarajna naahaysa soo bandhigina buu nebigu ku tilmaamayay inay gabadhu isqaawiso isa soo bandhigtaa waa khatar axaadiista nebiguna waa kuwii mancinayay inay gabadh kastoo cadar inta ismariso suuqa martaa inay zaaniye tahay waa kii tilmaamayay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isha iyo carabka iyo gacanta iyo lugta iyo uxuba inay zinaystaan farjiguna ama waa u rumeeya ama waa beeniyaa un marka ugu dambaysa waana masale la og yahay ragga iyo haweenka wax kasta oo ay haweenaydu samaysaa nin way soo jiidataa taasi waa sababta keentayba ahlu fisqigu inay wax allaaliya waxa tijaaro ah ku suuq geliyaan inay iclaankeeda gabadh ka dhigaan iclaanka maxaa gabadh looga dhigaa yani haddii gaadhi la xayaysiinayo haddii taayar la xayaysiinayo haddii daar la xayaysiinayo gabadhun baa ka soo boodaysa maxaa gabadha ku itixaamay maa daarta daaro qurux badan lagu xayaysiiyo taayarka maa gawaadhi lagu xayaysiiyo waxaa la ogyahay intibaaha bini aadamka iyo raggu meesha weego walidalik gaadhi iyadoo la xayaysiinaya marka hore gabadh qaawan baa soo boodaysa kadib baad gaadhiga arkaysaa daar iyadoo la xayaysiinaya tan baad arkaysaa waa fitra weligoodba haku yidhaahdaan maye beri ikhtilaafku waa beri iyo gabadhuna halka iska maraysaa inankuna halku iska maraya kalaaskay wada dhiganayaan maxaa jira hadday run sheegayso maxaad haddaa tv-ga ula soo ordaysa maad ra keenti hadday run tahay inaan ninku gabadha eegayna si beriya laysu dhinac soconayo ma gaadhiga marka la xayaysiinayo oday laga soo saaro ama nin dhalinyaro ordaya baa lasoo saaro dabeetana taayir laga daba keeno yacni ninka iyo taayirka waxba ma wadaagaan gabadha iyo taayirkuna waxba ma wadaagaane gabadhaa waxay wadaagtaa inay tahay wax kasta oo gabadha ka midi waa sababta ay keeneen markaasi inay fasaadku faafiyaan inay waxa gabadha arki maysid nin kabtiisu ay cidhib qura leeday maxaa ragga cidhibta kabta loo dhuubi waaye waxaa laga yaabaa inay kugu inaad brogramid ku tahay de waa kab dumar maxaa kab dumar ka dhigay ila bini aadamku markii hore qof waliba kab dhulka saaran buu qaadan jiray maxaa tii dumarka loo fiiqee tii ragga loo fiiqi waayey weli ma isweydiisa yacni waxaa la rabaa gabadhu inaanay si balansida u soconin inay dheeldheelido dheeldheeligaasaa ninku eegaya ninku hadduu dheeldheeliyo waxba samayn maayo idan waxaa la rabaa kabtan yara fiiqani inay gabadhu u socoto qaab jirkeedu aanu balansid noqonayn ay muuqan karto waxayn leenahay xataa kabta ragga iyo kabta dumarka hoostooda isku si looma sameeyo nin dhinacaaga marayo kabihiisu qadhow qadhow qadhow qadhow leeyihin weli miyaad maqasho gabadha hadday streetka saddexaad maraysa laakiin waad garanaysaa dhag dhag dhag dhag dhag bay kabteedu leedahay kabta dumarka hoosteeda la adkeeyaa si ay u sanqadho idan gabadh kasta oo dhulka maraysa kabteedu dhow dhow dhow dhow bay leedahay that means anaa hunaak weeyaan halkaan taagna soo jeesa weeyaan marka gadhow gadhowlaysa markaaba waad garanaysaa inay gabadh tahay waxaa dhinacaaga ka sanqadhaya nin laga sanqadhin maayo kabihiisa idan dadkan ahlu fasaadkii way ku tafanuneen runtii waxaan siday usoo bandhigaan ilahay wuxuu ina leeyahy walaa taqrabu zina waar zinada dhammaanteed ha u dhowaanina iyada iyo waxa ku xeeran oo dhan inaynu ka fogaano weeyaan walidalik buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi baycadaa baycatu nisaa ku caanbaxday haweenkaa waxaa ilaahay leeyay inaanay zinaysanin ballan ka qaado inaanay zinaysanin dawaacu zinaa la imanin waxaa zinada dadka ugu yeedhay o dhan inaanay la imanin waana kii nebigu tilmaamayay haweenkaas laba kooxood buu nebigu sheegay o yidhi anigu maan arag laakiin ummaddayday ka mid yihin jannadana urin maayaan urteeda udugeeda xataa urin maayaan buu nebigu yidhi ragga markii la tilmaamayay kuwa qalbi adag oo dadka karbaasho wax toorjargareeyaa nebigu sheegay kuwa dadka garaaco oo tuba oo toorjar sameeya kuwaas buu nebigu tilmaamaya inaanay jannada aakhiro urinayn idan ragga qalbi adayg iyo dagaal iyo rabshad baa lagu sifeeyey kuwoodii aan jannada urinayn waa asxaabu abu qurayb iyo wixii la mid a kuwa dumarka waxaa lagu tilmaamay iyaga haween buu nebigu yihi kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun haweenka markii iyaga la sifaynayey rag iyo haweenba waa laba kooxood aan janno gelaynin laakiin haweenka kooxdaa la yidhi uduga jannada ma uriyaan oo ma carafteedaba ma helaan kooxdan la leeyahay dumar ka mid a waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwo iyagu weecsan oo ragga weeciya oo maro huwan oo haddana qaawan ayaa ilahay ku tilmaamaya waa kasiya caariya ima kasiya inay mara gashan tahay lakin caariyatan can alakhlaaq ay tahay oo afxumada iyo dhaqanxumada ay wax kusoo jiidayso amase inuu jidhkeeduba yahay kasiyatun caariya mid waxna gashan haddana qaawan waa aragteen oo kooxahan dumarka iyo dharkooda stylekiis dharka ragga loo talo oo dhami gaal iyo muslimba min halkaasaa la baktiyaa ilaa iyo labada cadood buu qarsoon yihi soo maaha ama suud uxidh ama qamiis uxidh ama waxaad doonto uxidh ninka halkaa laga bilaabo ilaa lugaha way u qariyaan soocankaa maaha meel kastoo style kastoo ninoo lasoo bandhigo sida normalka lagu yaqaano waxa weeyaan in maxay ninka mara asturan loo xidho haweenka styleooda waa sidee haweenka waxa weeyaan style engineerkaasi wuxuu ufakaraa gabadh kastaa halkay u qurux badantay in lasoo bandhigi karo qofka bini aadamkii ma dhamaystirna rag iyo dumar toona qofba meel buu uqurux badan yihi tu naasa uqurux badan tu calool uqurux badan tu luqun uqurux badan tu beer uqurux badan mid walba halkay uqurux badantay designa inay qaawin kartaa loo sameeya mara dacalkaa ka banaan mid halka naas ka banaan mid laabta ka banaan mid beerka ka banaan mid bawdiyaha ka banaan mid adimadu banaan tahay waa inan waliba halkii lafaheeda ka dhalaalaysa inay dabadda soo dhigto idan kulluha waa asxaabu fasaad nebigu salawaatu ullahi wasalaamu alayhi wuxuu tilmaamaya markaa haweenku inaanay ziraysanin walaa yaqtulna awlaadahuna baycadan waxaa ka mid ahaa inaanay caruurtooda dilin caruurtooda inaanay dilin oo ama wa'digii ha ahaatee la xabaal nololinayay ama farsamadan cusub ah ilmo uurka ku jira in lasoo tuuro ahaato laa yajuus baycaduu nebigu haweenka ka qaaday waxaa ka mid ah inaan carruurta la laynin ilmo uur galay lama soo ridi karo ilmo ilaahay abuuray subxaana wa tacaala iyo uur galay lama soo ridi karo ilaahayna waxyaabuhu kala dardaarmay bay ka mid tahay haweenkaasi inaanay carruurtooda laynin markaasu haddana waxaa lasii raaciya walaa yaftariinahu inaanay been abuuranin buhtaan been abuurad bayna aydiihina waarjulihina been abuuradku ama been abuurad hadala ha ahaado iyo buhtaan qof laga samaynayo ama jamhuur lmufasiriin siday ku fasirayaan ha ahaado been abuurad ku saabsan ilmo laqiiqa yani ilmo aanay dhalinoo intay soo qaado ninkeeda ay tidhahdaa inagaa dhalay ama ilmo zina ah oo aan ninkeedu ka dhalin oo ay tidhaahdo waa waa carruurtu ka mid yahay oo adaa dhalay mid kastaba ha noqotee carruurta inaan la dilin ba alla subxaanahu wa tacaala ballan lagaga qaadaya carruurta dilkeedu jaahiliyadii horena way samayn jirtay oo waxaa laga yaabaa markaa iminka taariikhda aragtaan inay yaqyaqsootaan oo tidhaahdaan qof nooloo soconayu intuu aabihii soo qabtay ama hooyadii soo qabata abaa xabaal lagu ridi jiro o lagu aasi jiray dadkan xaggay naxariistu ka tagtay laakiin kan iminkiiba waa xabaal nololis ilmo uurka ku jira oo nool oo dhaqdhaqaaqaya oo bini aadamah ayaa inta dhakhtarka la tago ayaa bahal birasite loo geynaya alle dhakhtar baanahay dhakhtar maaha waa jazaar waa kan xoolaha gawraco kale dakhtarnimo maaha qof bini aadamo inta maqasa loo qaato kolna lug yar lasoo gooyo halkan lasoo dhigo dheg yar lasoo jaro halkan lasoo dhigo waxa uu samaynaya waa qof bini aadama ayaa maqas inta la geeyey marna madaxa lasoo goynaya dabadda lasoo saaraya marna jeeniga yar dabadda lasoo dhigaya marna lugta yar dabadda lasoo dhigaya markaasaa lagu leeya waa abortion oo gabadhu miyaanay xaq u lahayn inay wax iska tu inay ilmaha iska soo saarto is that logic ma waxaa macquula qof bini aadama in la googooyo oo haddana la yidhahda waa xaq qof bini aadam oo kale leeyahy maxaa u dhaxeeya ilmuhu lix bilood toddoba bilood markuu yahay in lasoo rido iyo hadduu dabadda usoo dhacba inay islaamta cunaha ku dhegtoo baktiiso markuu soo baxo haddii la baktiyo waxay ku odhanayaan qaanuunkaa qabanayo qof baa la dilay laakiin markuu halkan ku yaro qarsoon yahay haddii kolba lug lasoo jaro qaanuunku qaban maayo waa dullinimo kale waa isla noocii un laakiin caqliga bini aadamku waa wax aada u yar waa angalka wax laga tuso caqliga bini aadamku gebigiisuba waa angalka viewga wax lagaa tuso kii horena viewbay kuu tuseen waxa weeyaa view aada u fool xun oo ah qof nooloo la xabaal nololiyey kanna waa view xorriyadabaa lagaa tusay gabadhu miyaanay xor ahayn miyaanay xaq u lahayn inay nafteeda bastamgarayso iyadu go-aansato miyaanay xaq u lahayn waxaa caloosheeda ku jira inay iyadu ka taliso hadal yaroo kalaa lagaa tusay laakiin laguma tusin qofka nool xuquuqdiisa meesha ku jira qofkan isagu meesha ku jira xaqiisa waa lagaa qariyey idan ilaahay wuxuu ballankuu nebigu ka qaadayey haweenka alla iyo rasuulkiisuba ballankay ka qaadeen waxaa ka mid ah walaa yaqtulna awlaadahuna carruurtooda inaanay laynin ama mid daba jooga ha ahaado ama mid uur ku jira ha ahaado gaajo iyo baqakoona inaan loo dilin ilaahay baa dadka arzaaqa ilaahay baa dadka arsaaqay taa ogsoonaada bashar batay iyo bashar yaraaday waa falsafad oday yaroo masiixii dunida kusoo kordhiyey oo wadaad ahaan jiray wadaad dhaqaalayahan oo cristan oo ingiriis oo la yaqaanay falsafadii ayaa laynoo buunbuuniyo laga dhigay basharku inuu baaba'ayo ilaahay baa kownkan ugu talagalay waqadara fiiha aqwaataha inta dad ku nool ilaahay baa quudkoodana ku udeeliyey laakiin ilaahay subxaana watacaala kullama bini aadamku baahidiisu ay korodhaba oo dadku soo tiro bataanba ilaahay futuuxaad cilmiyuu u furaayo qaab cusub ay waxu beeri karaan ama waxu soo saari karaan tiradu markay badataba way cusub baa alla furaa subxaana watacaala iyo bini aadamku uu noolaan karo waxaa laga yaabaa hal hegtar waagii hore inta laga beeri jiray maanta in laga beero oslaba in ku filan sababtuna ay tahay un futuuxaadka cilmiga ilahay bini aadamka u furay idan wasaaishu siday doontaha u korto ilaahay baa ballan qaaday waqadara fiiha aqwaataha meesha lagu nool yahay quudkeedu inuu yaallo saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeya walaa yaqtulna awlaadahuna carruurtooda ayay dili yaanay been abuuranin baa ilaahay leeya haweenku oo ilmo aanu ninku dhalin ama aanay dhalin yay ubadkeeda ku darin ilma aanay dhalin waa laqiit ay soo qaadatay qof bini aadama in lasoo qaadoo la koriyaa diinta waa ka mid laakiin in loo nisbo sheegtaa baan ka mid ahayn yani qof inaad ka naxdo ilmo la tuuray intaad soo qaadda inaad koriso waa wanaag aad samaynayso waa khayr laakiin ha ku abtirinin oo cid aan dhalin ha ku nisbaynin oo ha ku tirinin ama laqiit ha noqdo ama waladu zina ha noqdee iftiraagaana inaanay la imanin walaa yacsinaka fi macruuf baa ilaahay yihi samana waxa samaha loo yaqaano dhammaantii inaanay kugu caasinin walaa yacsiinaka waa ku filay laakiin waxaa kaloo la ogayay nebigu macruuf mooyaane inaanu xumaado dee dadka farin waxa uu far oo dhami inay wanaag u yihiin saa daraaddeed baa la iska iطlaaqo o la yidhi walaa yacsiinaka fii macruufin samahana inaanay kugu caasinanin ballan ka qaado samuhu marka hore waa samo oo dhan waa muطlaq culamada qaarkood sida saciid ibn اlmusayib oo kale wuxuu ku fasirayey waa inaanay wejiga dhirdhirbaaxin oo jeebabka ama marada jeexjeexin oo balaayo aanay u yeedhan oo hoogayay ba ayay odhanin oo timaha faydfaydin buu leeyahy yacni haweenku markay beledu qabsato ama cidi ka dhimato ama mashaakil ku dhaco waxaa caan ahayd inay markaasi isdhirdhirbaaxdo hoogayay jabayay ba'aya iyadoo leh dabeetana ama ay maryaha dildillaaciso masarka yar intay tuurto timaha midhbo meel eego waxaasoo dhamme oo waa dhaqan xumo islaamku uu diidan yahay waa kii niyaaxadu arbacan min amri aljaahiliya buu nebigu afar jaahiliyaday ka tirsantay haddana dadku dayn maayaan buu tilmaamayay afartaa waxaa ka mid ahaa niyaaxadaas walidalik bu qataada wuxuu leeyahy walaa yacsinaka fii macruufin waa walaa yanuxna ballankan markuu ka qaaday mucadaya baa nebiga tidhi bayca la gelaya waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiyo waxaan rabaa inaan bayco kula galo laakiin markay aragtay nebiga oo haweenka masaladan u diidaya waxay tidhi gabadh baa jirtay berigii jaahiliyada ina imra'atan ascadatnii fi ljaahiliya faadhabu fausciduhaa bayt gabadh baa jirtay berigii jaahiliyada aada iigu hiilisay bay tiri oo si fiican ii gashay haweenkii carbeed waxay isticmaali jireen marka haweeney cidi ka dhimato ama caynka ah kooxda kalea intay u timaaday la baroor diqaan oo la baroortaan mid aan lagaba dhiman ba iyana ba ayay jabayay ka dhinac odhanaysa oo marada tuuraysa oo isjeexjeexaysa caynka marka ta loo lala ba-ee lala jabaa waxay tirsanaysay in wax fiican loo qabtay markaa beriga iyadoona musiiba ku dhacdo waxaa laga rabaa maxay iyana intay tagto inay baayay jabayay idinka abaal guddo oo intii leeg tidhaahdo waxay ku tihi ilaahay rasuulkiisa iyo haweenay baa dee gacantaa igu leh ee iminka baycada kula geli maayo aan noqdo oo qoladii ku soo taageero oohintii dabeetana markaasi aan kula bayco galo sidii baan yeelay bay tir qaala idhab baa sacdiiha buu ku yidhi iga tagta haddee aada abaal samaynayso markaa tii baan la soo baroortay bay leedo kadib baan soo noqday fabaayactu rasuul اllahi salى الlahu alيه wasalam calى an laa nanuuc markaasaan bayco nebiga kula galay bay tihi inaanan baroor dambe iyo waxaan dib loo samayn doonin ee aan waxaan ka joogsan doonin sida daraaddeed nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ballamadu haweenkaasi la gelaya waxaa ka mid ahaa arrimaha aynu soo sheegnay oo dhan oo ama qayladan ha noqoto waata umayma bintu ruqayqaba waxay leedahay nebigaan umi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh anigoo raba inaan islaamka kula bayactamo markaasuu nebigu wuxuu yidhi ubaayicuki calى an laa tushrikii biاllahi shayئa walaa tasriqii walaa tazni walaa taqtulii waladak walaa taatiina bibuhtaanin taftarinahu bayna yadayki bayna yadayki warijlayk walaa tanuuxii walaa tabarujii tabaruja aljaahiliyaةi اlأuulى xadiidka imaamu axmed baa warinaya sheekh ilalbani iyo shaakirbana waa صaxiix bay leeyihin wuxuu nebigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh markay tidhi waxaan rabaa inaan islaamnimo kugula bayactamo waxaan ballan kugula gelayaa buu nebigu yihi inaad shirki la iman oo aanad zinaysanin oo aanad ilmo dilin oo aanad been abuuradkaa la imanin oo aanad niyaaxa iyo jabayay ba'yaydaa inaad joojiso oo aanad isu soo bandhigin sidii dumarka jaahiliyadu isu soo bandhigi jireen ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ballan kula galay ballankaa hadday oofiyaan haweenku ilaahay wuxuu nebiga ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fabaayichunna ballankaa la gal wastakfir lahuna allah ilaahayna dembi dhaaf u weydii a wixii ka dhacdhacay waa bini aadama kole qusuur lagama waaye ilaahay dembi dhaaf u weydii ina allaha gafuuru raxiim ilaahay subxaana wa tacaala waa kii dembi dhaaf badan waxaan ku soo koobaynaa markaas baycadan ku aanbaxday baycatu nisaa oo aynu nidhi rag iyo dumarba nebigu wuu ka qaaday laakiin qur-aanku si gaara haweenkii mu'minaadka ee muhaajiraadkaa buu ugu tilmaamay waa bayca sheegaysa nawaahida ugu waaweyn ee islaamka agtiisa macruufka ah qayb ka mid ah oo loo tilmaamayo qofka muslimkii inuu heshiiskaasi nebi moxamed la galo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ah inuu manhiyaadkaasi ka fogaado oo uu ka dheeraado kadib buu rajaynayaa qofkaasi muslimkaahi ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaafkiisa iyo waxaasi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu ugu yaboohayo waxaan rajaynayaa waktigii inuu intaas kaga eegiyay wallahu aclam wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
jazaak saad sheegtaba zinadu carabka iyo xubnuhu oo dhan way sameeyaan dharka hadda badanaa dumarka ay ku labistaanna waxay ka iibsadaan dukaamo gaaladu ay samaysay waxayna keenaan marka inay ku dhegdhegaan oo jidhkooda u muuqdo jidhkaygaasu haddii uu muuqdo dukaanka aan dharka ka soo iibsaday miyaan anugu wax dmb dembiga ku leeyahay su-aashu waxaa weeye dharka ay iibiyaan dukaamada norwejiga dumarka ay ka gataan waa dhar markaad gashato jidhkaaga soo toobaya haddii lasoo koobo su-aasha marka maadaama anigu aan soo gashaday oo aan maradii gashaday hadday cidhiidhigu tahay oo jidhkayga markaa uu muuqdo aniga waan soo iibsaday ma wax dembigaan ku leeyahay
gabadha muslimadda ah iyo ninka muslimkaaba islaamku dharka qaab loo xidho ayuu jideeyey yacni islaamku dharka sifu u yeelay sifadaasi inuu yeesho rag iyo dumarba waxaa la faray qolo waliba dhar u gaara inay xidhato marka hore aan isku dhar la noqonin oo ninkuna maro dumar inaanu xidhan gabadhuna maro nin inaanay xidhan labadaba waxaa la faray dharka xidhan ayaan libaasun shuhra inaanu noqonin labadaba waxaa la faray dharka uu xidhanayaa inuu noqdo waxaan jidhkiisa sawiraynay oo ku dhegsanayn oo cawradiisa si fiican u asturaya waxaa la faray labadaba inaanay maradu noqonin maro khafiifo cawradu ka muuqanayso laakiin cawradoodaa kala gedisan mid waliba intay teg sidaa awgeed gabadha muslimadda ahi maro jidhkeeda ku dhegsanin oo khaliya inay qaadato maaha yacni meeshani waa dhaxan maro jidhka ku dhegsan oo hoose waa qaadan kartaa laakiin waa inay dusha ka xidhan tahay wax kale oo qarinaya saas daraaddeed jidhkaagu midab ahaanna waa inaanu u muuqanin sais ahaan iyo shayb ahaanna waa inaanu u muuqanin oo maradu mare ku dhegsan rag iyo dumar toona ninkuna mare ku dhegsan inuu samaysto maaha gabadhuna mare ku dhegsan inay samaysato maaha waxaynu leenahay ilaahay alloo toobad keeno oo ha laysku dayo maradaadu inay fadfaad noqoto caafimaadkana saasa u fiican wallahu aclam